mid ka mid ah warbaahinta dowladda turkiga ayaa waxa ay daabacday sawir u muuqday in lagu aflagaadenayo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyadoona kumanaan shacab ah ay arrinkan ka bannaan baxeen warbaahin lagu magacaabo leyman ayaa maanta waxa ay daabacday sawir gacmeed u muuqday in lagu muujinayo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam saddex wariye oo ka tirsan warbaahintaasi ayay dowladda turkidu waxa ay sheegtay in ay xireen kumanaan shacab reer turkiya ah ayaa maanta isugu soo baxay waddooyinka waaweyn kuwaasi oo si aad ah uga bannaanbaxayay falka foosha xun ee warbaahinta dowladda turkida ay kula kaceen nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam inkastoo dowladda turkiga ay sheegtay inay xirtay saddex wariye oo falkan foosha xun lagu eedeeyey haddana dowladda turkida ayaa ah dowlad calmaaniyad ah sidoo kalena ku dhaqanta waxaa loogu yeero dimuqraadiyadda taasi oo la micno ah in qofka wuxuu doono uu ku dhaqaaqi karo